Magaalada Hargeysa ayaa laga bilaabay barnaamijka Baraarugo loogu talagalay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa HIV/AIDSka. Barnaamijkan oo ay wadaan Ururka Xakamaynta Cudurka HIV/AIDSka ayaa bulshada lagu barayaa casharo la xiriira sida looga hortago xanuunkan iyadoo wacyigelintan laga sameyn doono dhammaan magaalooyinka iyo deegaanada Somalilan. Agaasimaha wacyigelinta iyo abaabulka Ururka Kahortaga HIV/AIDSka Maxamed Xaaji Yaasiin ayaa ka waramaya muhiimada barnaamijkan.
annagu waxaanu ka soconaa komishanka xakamaynta qaranka ee h i v idska run ahaantii taasoo komishanku yahay komishan qaran oo qaabilsan sidii loo xakameyn lahaa xanuunkan h i v idska dad kalena looga wacyigelin lahaa xanuunkan h i v idska dadku asiibayna looga deyn lahaa takoorka iyo dhibta barnaamijkan markaa aanu wadno waxaa la yidhahdaa baraarug barnaamijkan baraarug waxaan ugu talagalnay dhammaan jamhuuriyadda somalilanba inuu wada gaadho annagoo ugu horeyn ka bilaabeynaa wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan si shaqaale weynaha loo xasuusiyo xanuunkii h i v idska kolley dadku waxay isweydiinaya dadkan dee aqoonta lehee la xushay maxaa looga sheegaya h i v idska waxaa looga sheegayaa si dadka loo baraarujiyo wacyigelintuna ay noqoto fariinta idinku aqaacdaan inaad gaadhsiisaan dad badanoo dee meheradaha iska fadhiyo xanuunkii ilaawey maadaama covid nneteen iyo xumadii bayna soo martay sidaa darteed barnaamijka waxaan ugu talagalnay la yidhaha baraarugo inaanu dadkii toosino barnaamijkan loogu magacdaray baraarug ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga hortegi lahaa cudurka h i v idska oo saameyn ku yeeshay qaar ka mida bulshada somalilan